bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban wasaaradda maaliyadda ee maamulka galmudug ayaa sheegtay in si siman loo bilaabi doono qaadista canshuurta ee maamulkaasi madaxweynaha maamulka puntland ayaa sheegay in wasaaradaha amniga ee maamulada puntland iyo galmudug ay iska kaashan doonaan amniga labada maamul ee gaar ahaan magaalada gaalkacyo webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu mar kale fatahaado ka sameeyo magaalada beledweyne iyadoo guddiga kahortaga fatahaadaha ee gobolka hiiraan uu bilaabay inuu sameeyo carartuur meelaha laga cabsi qabo in webigaasi uu kasoo fataho tobaneeyan kun oo kiisas oo cusub ah ee cudurka covid sagaal iyo toban ayaa laga soo sheegayaa qaaradda ameerika dhinaceeda koofureed
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi oo qodobadii warka ugu daroona haatan isagii oo fidsan wasaaradda maaliyadda ee maamulka galmudug ayaa sheegtay in si siman loo bilaabi doono qaadista canshuurta ee deegaanada maamulkaasi hoos yimaada maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada dhuusamareeb
wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ku howlana daqlay uruurinta deegaanada dowlad goboleedka galmudug si maamulka u gaaro isku filaansho shaqaalahana loo siiyo mushaaraadkooda iyo ciidamada intaba iyadoo la uruurinayo canshuuraha kala duwan ee laga qaadayo deegaanada dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug farxaan cali maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey howlaha halka ay u marayaan waxa uuna sheegay in isbedel weyn uu ku yimid ee dhanka daqli uruurinta dhaqaale xoogan uu soo garay maamulka dowlad goboleedka galmudug sidaasoo ay tahana lasii dardargelin doono si canshuuraha loo qaado looguna maareeyo daqliyada kala duwan ee maamulka uu u baahan yahay
dhegeystayaal aan raaligelin aan ka bixinaynaa codkaas oo aad u wanaagsanayn maamulka madaxweynaha maamulka puntland ayaa sheegay in wasaaradaha amniga ee maamulada galmudug iyo puntland ay iska kaashan doonaan amniga labada maamul gaar ahaan magaalada gaalkacyo madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in heshiiskii isaga iyo madaxweyne qoorqoor uu ka mid ahaa sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen ama wadajir ay uga shaqayn lahayn amniga gaalkacyo si bulshada magaaladaasi ay nabad iyo walaaltinimo ugu wada noolaadaan
halka waaba halkal baan nahay ee laba maamul dowlad xubno ka ah ama dowlad goboleed baynu nahay laakiin hal ehel baan nahay marka waxaa la rabaa in lays-aqbalo la wada noolaado waxa dadka ka wada dhexeeya ay wada qabsadaan qof walba wuxuu gaarka u leeyahay u qabsado labada dhinac hadba dhinacii kan kale ka taagroonna tiisa uu la qabto ma aha waxa ka dhexeeya inay wada qabsadaan inuu tiisa hadba la qabto midba meesha uga awood badan yahay ama uga khibrad badan yahay waan rajaynaynaa ilaahay idankiis hadafkaasi inuu miro dhalo horumarku inuu shaqeeyo dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeesto dad buu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysa oo noloshoodii ay gashay in ay inay inay dadka baabi'iyaan noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa la midka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka booliiska iyo maamullada gobolka iyo degmada ay siday u shaqayn jireen ay labalaabaan labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeennii u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah sidii loo horumarin lahaa degaanada ay iska dhex galaan oo ugu muhiimsan tahay magaalada gaalkacyo
webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu meelo kale fatahaado ku fataho magaalada beledweyne iyadoo guddiga kahortaga fatahaadaha ay bilaabeen cadatuur goobaha laga cabsi qabo inuu ka soo goosto cabdishakuur cusmaan cali ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne
guddiga gurmudka fatahaadaha beledweyn ayaa waxay wadaan dadaallo ay kaga hortagayaan in mar kale webiga shabeelle fatahaaduhu ka sameeya beledweyn guddigani ayaa waxay kormeereen goobaha uu kasoo barqodo webiga shabeelle ee daafaha magaalada waxaana halkaasi ay ka bilaabeen carratuur lagu sameynayo goobahay kasoo barqadaan biyaha webiga shabeelle gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne xaaji cismaan dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan in mar kale dadka beledweyne aysan ka barakicin fatahaadaha marka waxaan leenahay waxaa loo istaagay hadda fatahaadaha soo socda sidii looga hortegi lahaa inaan u guntanno sababtoo hadda waxaana hakiyey keligii waraabaale iyo helakilyo waad ogtihiin biyihii gugaa soo hormaray hadda xagaagyaa webigu waa buuxa wixii la qaban karo inta bilaha horteena aan jecelnahay laakiin wixii lasii qaban karana meelahan qalalan inaan kasii qabanno kuwaasina way noo qalali doonaa intaan gacanta ku hayno marka shaqadu saasii u bilaabatay injineer maxamed xuseen waxauu ka mid yahay injineerada loo xilsaaray inay dhisaan goobaha uu kasoo barqado webiga shabeelle waxaana uu ka warbixinayaa halkaay wax marayaan marka hore shaqadan waxay ahayd huddan waxaa la yidhaha marka hore huddan waxay ka sukaysaa helikeliyo waxaa kaloo loo yaqaanaa huddii reer muudaale oo hudda ugu weyn ee magaalada saamayso sida dadka informationkana la wadaagay ay noogu sheegeen huddan waxay saamaysaa markuu horeyso xaafadan kooshin dhammaan waxay ka bilowdaa biljadiid ilaa iyo waxay tagtaa dugsiga loo yaqaano macal saadaan markaas waxay samaysaa inay u noqoto dhankaas iyo suuq balka hud aad u saameynteeda lahay ahayd huddu cabir ahaan waxay ahayd laba boqol iyo konton mitir cabir ahaan markaan samaynay engineering xog aruurinaan samaynay aniga engineerka kale igala shaqaynaya meeshaan engineer cabdirashiid waxaan isla garanay in laga dhigo meeshaan meeshii oo optionka ugu badan waxay noqotay meeshii ay ugu awood badneed ee magaalada saamayso dan go-aan waxaan gaarnay inaan dhisno dhismahan inteed ka muuqato oo run ahaantii waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan aan gelinay cabirkii wuxuu ahay laba boqol iyo konton mitir waxaan samaynay derbigan retaining wallka oo ka samaysan caradan oo weel compactedka waxay cabir ahaan hoos tahay almost shan mitir lix mitir halka hore sida ujeedin u dhuubanayso ay noqonayso triangle derbigan ujeediin waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaataan carro meel dhigay laakiin muuqaal ahaan waa ka bedelantahay derbiga wuxuu yahay derbi marka hore markan hal mitir marka hore waxaan samaynay waxaan ka qaadnay carradii yareed ee jilacsanaed ee loo yaqaanay silt soil waan ka remove garanay dan waxaan samaynay selected material aan soo qaadanay hal mitir markaan dhignay waxaan samaynay waa compact garanay waxaan u adeegsanay baalada ayaa waxaan samaynaynay inaan ku compact garanay oo baalada ay ka dhigato jid caadiya cabirka marka uu haydka uu dhisan yahay derbigan wuxuu gaarayaa almost 2 mitir meelaha ugu sarreyn wuxuu gaarayaa saddex mitir oo godadka caadiga ah sidaan horey kugu sheegay laba boqol iyo konton mitir waaye dhibsigiisana waxaa waaye shan mitir ilaa lix mitir marka injineer ahaan caqabad hadda cabsi kama qabno dhismahan aan dhisnay haddii ilaah yidhaaho waxaan rajaynaynaa in guul iyo ay ku dhammaato shaqo oo kombileeda oo lagu guulaystay magaalada beledweyne ayaa waxaa halakeeyey fatahaado kusoo lalaabtay kuwaasi u curyaamiyey ganacsigii bilicdii magaaladan caankay ku ahayd cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyne
fatahaadaha webiga shabeelle iyo roobabka maalmahan ka da-ayay qaybo ka badan oo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ayaa laga cabsi qabaa inay jaraan waddada u dhexaysa jowhar iyo balcad haddaba cabdiraxmaan xuseen cumar wadane oo ka mid ah wariyaasha nooga soo warma gobolka shabeellada dhexe ayaan arrintaasi ka waraysanay
gobolka shabeelladaguyga dhisan ayaa waxaa si aadaha u saameeyey fatahaada webiga shabeelle iyo roobabkii isu biirsaday degmooyinka jowhar mahada iyo balcad oo ah saddexda degmo ee gobolkan uu ka maro webiga shabeelle ayaa hadda waxaa ka jira xaalad bini-aadanimo marka loo eego dalagyadii aan soo go-in beeraha xilligan ay dhexjiifaan biyaha fatahaadda ay keenin webigii shabeelle iyo roobkii isdheyrsaday sidaan ognahay dadkan ku nool gobolka shabeelle waxaa dhexe waxay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley iyadoona dadkii beeraleyda ahaa ee tacabka nolol maalmeedkooda uu ku xidhnaa hadda ay yihiin dad xilligan aysan haysan waxa qotalyoon ay ka dhigtaan marka loo eego xiliyadii hore waxa ay ka heli jireen wax soo saarkooda ay tacbadaan gogii aynu soo dhaafnay ma jiro wax dalaga kasoo go-ay beeraha gobolka shabeelle waxa dhexe go-ii beer oo isxigay gobolkan shabeelle waxa dhexe malaga soo guursan dalagyadii sababtoo ah waxaa kusoo noqnoqday fatahaadaha webiga shabeelle
qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kaalkacyo oo qurba joogta iyo ganacsatada gobolka mudug ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha ka socda magaalada gaalkacyo muuse cusmaan abtow ayaa warkaan eegi doona
qaybaha bulshada isugu jira odayaasha waxgaradka culimmada aqoon-yahanada magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay horumarka dib u dhiska ka soconaya magaalada gaalkacyo iyagoona soo jeediyey in bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ay ka qayb qaataan horumarada kala duwan sida dardargelinta amniga arrimaha dib u dhiska magaalada sidoo kale qaar ka mid ah bulshada waxgaradka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ayaa ugu baaqay in bulshadu ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka dhinacyada amniga iyo howlaha dhinaca horumarka guud guud ahaan gobolkaasi mudug waxaan leenahay reer gaalkacyoodoo dalka dib ugu soo noqda maalka soo celiya hala maalgeliya magaalada horumarkana halkaa halaga sii wado aad baa umahadsantihin waxaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiinteeda joogta inta tabarteeda ah habeen iyo maalin inaan u soo jeedayno cadowga argagixisada ah oo hadda argagixisadu waag hore diin bay wax ku khaldi jirta hadda waxay isticmaashaa daroogaystaha waxay isticmaashaa khamriilaha waxay isticmaashaa moobeel cararka waxay isticmaashaa qabyaaladda waxay isticmaashaa qabiilla iskudhufadka waxay isticmaashaa deegaamaynta isku dhow waxay isticmaashaa geeldhaca waxay isticmaashaa kufsiga wax allo waxa soomaaliya xumaan ka dhaca waxaa asal u ah ururka argagixisada al-shabaab waxaan rabnaa inaan gacan bira ku qabanno wax kale aan idiin sheegaynaa magaaladan al-shabaab ma joogo psychology bay ku joogaan maamulada magaalada gaalkacyo puntland iyo galmudug ayaa muddooyinkanba waday dadaallo dhinaca horumarinta wadooyinka iyo mashaariic kala duwan ee lagu horumarinayo goobaha danta guud ee gobolkaasi mudug ee magaalada gaalkacyo muuse cusmaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya tobaneeyo kun oo kiisas cusuba ayaa laga helay qaaradda ameerikada koofureed ee cudurka covid sagaaliyo toban koonfurta ameerika shan milyan oo la xaqiijiyey kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban wakaaladda wararka ee reuters ayaa sidaas soo warisay iyadoo hoosta ka xariiqday gobolka inuu yahay aagga adduunka ugu dhibaatada ugu badan ay ku dhufatay masiibada waxayna hore u soo sheegtay wakaaladdu in ka badan laba boqol oo kun oo dhimasho ah dalka baraaziil ayaa ku soo waramay in kiisaska coronavirus ee dalkaasi ay kor u kacday lix iyo toban kun afar boqol afartan iyo kow ilaa iyo laba milyan toddoba boqol iyo konton saddex boqol iyo sideed iyo toban kun halka dhimashadu ay kor u kacday shan boqol lixdan iyo kow kun ilaa iyo sagaashan iyo afar kun lix boqol lixdan iyo shan agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros ayaa sheegay inaysan jirin lacag loogu talagalay coronaviruska cusub inkastoo ay ku degdegayso w h o sidii loo heli lahaa tallaalo wax ku ool ah in ka badan sideed iyo toban dhibic toddoban iyo toddoba milyan oo dad ah oo ku kala nool daafaha dunida ayaa laga helay cudurka coronavirus ilaa iyo isniintii in ka badan toban dhibic sideed milyan ayaa kasoo kabsaday in ka badan lix boqol sagaashan iyo kow kunna oo ay u dhimatay guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhageysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaasha aan jecelnahayow wanaga intaa